warar ka imaanaya deegaanka bangeelo oo qiyaastii labaatan kilomitir koonfur kaga beegan degmada caabud waaqa ayaa sheegaya in shalay halkaasi uu qarax ku dilay afar carruura kadib markii ay ku qarxadeen walxo ay ku cayaarayeen carruurtaasi ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen arday wax ka barata mid ka mida dugsiyada ku yaala deegaankaasi bangeel ee gobolka galguduud wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay xirsi maxamed cadde guddoomiyaha deegaankaasi walla waay waa ogahay wiilada yar yar oo koltiga oo arda ah oo soo socda afara ayaa waxay yeeleen xabad xabadaha ama ha ka dileen ama ha qarxeen hala rido ha qarxi waayeen ama waxay ku sameeyeen ma naqaano adu kolley way qaadeen ama way taataabteen ama dhul bay ku dhufteen xabadaas way qaraxday afartii wiilna way dishay
halkay taallay marka ay qaadayeen oo ay dhibaatada u geysanaysay waxay ku sugnaayeen meel magaalada ka baxsan oo gees ka ah maalin jimcaha oo aan iskoolna la dhigin dugsina aan la dhigan bahay marka waa ardadu markaas dugsina ma ma jiro iskoolna marka way iska cayaarayeen meelaha ayagoo cayaaraya un bay ilaahay amarkii la kulmeen baashaan
afartii carruurta ahayd kulligood waa ay dhinteen marka arrintaasi waa arrin xanuunkeeda leh amar ilaahay baa ku dhacay waana dhinteen baashaasaana ku qaraxday waa baashaas bay ku cayaareen oo waxyaalaha qarxa ah madaafiyada qaraxda xabadahooda ayay ku ciyaareen waana ku qaraxday waana dhinteen tacliimna way leedahay oo waxaa looga naxo dadeer yar oo imida lasoo korinayay oo dhib badan laga soo maray inay si sahlan oo maanta sidaas oo kaleeta deegaankana dhibaato badan bay ku haystaa hadda ka horna markaan keliya ma ahan deegaamada wax badan bay ka dhacday oo qaraxaas ka dhaca ma garat aaladahan qarxa ee haraadihii dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray bangeele iyo aaggeeda aad bay ugu badan yihiin waxyeelooyinka dadka ay u geystaan iyo xooluhuba way soo laalaabteen marka maamulka deegaanku muxuu ka qabtay arrintaas
walala waxba lagama qaban deegaan ahaan waa iska xisaarnay laakiin waxaan control karna maaha wuxuuna cilmi bay u baahan yihiin aqoon bay u baahan yihiin waxaa laga yaabaa shay in ciiddu qarxiso isuu dalooshaba keliya hawa uu helo inuu ku qarxo aan tababar u qaadan ama aqoon u lahayn oo kastaa may maqa ma waxba kama qaban karo ma garata hadduu hadda aad aragto dee lafahaagaad uga baqaysaa wax aqoon bay u baahan taha ma garata haye
qaar baa markaad soo qabata qarxaya oo intaa keliya u baahan dhulkay ku jiraan geedahay ku jiraan madax ayagii oo dhulka ku jiro madaxa la siseela arkaysa kuwa la dhacay oo dad iska yaala de waxay u baahan tahay dad wax ka qabta oo aqoon u leh ma garat
bal haddaad nala wadaagtid midka ugu weyn da'diisa iyo midka ugu yaraaba
ina marka dadka waalidkooda weydiinay iskusil bay ahaayeen afar iyo toban jirada ahaayeen siyo iskool labadaba way soo dheganayeen niman isku waxay ahayn iskoolka iyo dugsiga wada dhigta
aad baan idinkaga tacsiyadaynayaa dhibaatadaas bangeele iyo dadkiisaba soo gaartay hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan de wixii waxtarnada annago aan qaban karno waanu ka qabanaynaa haddii ilaa yara waana ka qaban jirnay wax badan oo aan hadda aanu meel ku aruurnay way jiraan oo aan hayno oo aada u fara badan haddana wixii aan ka qaban karna aan ka qabanaynaa laakiin waxyaala badan aanan qaban karin anaan waxna ka tabi karin anka kuwa aan hayna anna waxba kaba la qarxiyay u baahan yihiin oo dad cilmi iyo aqoon iyo qalabasa ay qarxiyaan ma jiraan meelo seerooyin ah oo aad ku og tihiin oo aad calaamadayseen oo dadka iyo xooluhuba ka caagan inay maraan ama adeegsadaan boqol waa badan yihiin waxaan ognahay waddooyin ay ku sidho miinada waaweyn oo gaadiidka iyo dadkaba haligaysa waxaan ognahay madaafiic ama qaraxyo fara badan oo kiraaho oo dhulkao dhan yaalla waxaa jira mid aan hayno oo aan annagu soo aruurinay oo aan hayno intaba waa jira maxay tahay fariinta aada dalban lahaydeen oo aada diraysaan
waxaan diraynaa dadka ama aqoonta uleh ama dawlad ahaan ama hayad ahaan intaas in dee dadka laga caawiyo oo wax laga qabto oo loo soo gurmado dadka wixii hore oo waxgaareen maana waxa haray ama aysan waxyeella ku dhicin in laga badbaadiyay u baahan tahay oo wax laga qabto dhulkuu ku jiraa bannaankuu yaallaa in mar walbana arrintaas waa soo noqnoqotay mar walbana way dhacdaa waxaa kalifayaana waxaa weeye alaabtaas qaraxa oo banaanka taalla oo aan dadku aqoon u lahayn wallay hadday yaqaanaan may ma ay saabteen marna marna dhibkeeda lama gafayo ama horaa gadaalaha u dhece kaasi waxa uu ahaa xirsi maxamed cadde oo ah guddoomiyaha deegaanka bangeele ee gobolka galguduud oo u warramayay waryaheena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq